kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha maanta waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha maarso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey dunida in la xuso haweenka haddaba soomaaliya ayaa marka la eego haweenku waxa ay ku jiraan caqabado xooggan oo marka ay noqoto dhinacyada siyaasadda oo la iska mooso iyo sidoo kaleto dhibaatooyinka kaleeto ee ay ka mid tahay qalalaasaha guriga haweenka ilmaha koriska kuwa keligood kuwa hooyooyinka gaarka ah iyo dhibaatooyin fara badan oo tacadiye ay ka mid tahayba ay la kulmaan dumarka waxaa guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee maanta uu ku saabsan yahay arrimaha haweenka soomaaliyeed iyo sidoo kaleto caqabadaha ku horgudban waxaa barnaamijka marti igu ah oo aniga iyo dhegaystayaashaba nagala qaybgeli doona iyadoo magaalada muqdisho ku sugan guddoomiyaha ururka haweenka qaran ee soomaaliya batuulo sheekh axmed gaballe waa mahadsan tahay aada iyo aada ilaah ugu mahad celinaya fursadan aada nasiisay sahra waa tahay bal haddaan ugu horreyntii ku weydiiyo maanta halka ay joogaan dumarka soomaaliyeed maxaad ku tilmaami lahayd ay joogaan heerka dumarka soomaaliyeed joogaan marka runta la sheego waa ka duwan yahay heerarka ka horreeyey xilli waxay marayaan runtii ay aada ula socdaan xaaladaha dalka isbedelka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo ka qaybgalka shaqada dalka guud ahaan inkastoo ayna ku cadab badnayn oo nidaamka wax lagu bixiyo dumarka aysan ka helin xaquuqda ay ku leeyihiin waayo mar walbaba waxaa la siiyaa maaragtay muhiimadda ragga decisionska marka la bixinaayo wixii waxaa madaxa maaragtay looga dhigay ama looga dhigay maxaan kula bartilmaameed waxa la yidhaahdo four pointy five oo aan faa-iiday lahayn qarannimada iyo jiritaankeeda lama eegayo qofka aqoontiisa lama eegayo kartidiisa karaamkii yaqaanaa waxaa la fiirinayaa qabiil baa la fiirinayaa taasna haweenku ma kuma heli karaan xaquuqda ay dalka ku leeyihiin iyo waxa ay ka istaahilaan ummadda marka runtii ay ku baraarugsan yihiin wayna usoo jeedaan inay u dagaalamaan xaquuqdooda khadadka teleefoonada meelo kala gedisan gobolada dalka waxaa ku jiro gabdho soomaaliyeedoo qaarkood u dooda xuquuqda dumarka qaarna ay gabdho iska caadiya yihiinoo arrintan aada u daneynaya bal intaanan ayaga u gudbin marka waktigan haatan la joogo doorashada dalka la filaya dhowaan inay ka dhacdo doorashada wadanka la filayo ama la hadalhayo qoodad qoondada dumarka awalba iyadoo qaylo ay ka jirta ayaa haddana hadda wixii ugu dambeeyey waxaa beesha caalamka ee hadalka keeneen sharcigii dhowaantan madaxweynaha uu ansixiyo meel mariyo doorashooyinka oo aanan si rasmiya u u qeexaynin qoondada dumarka taasi caqabad ma u aragtaan runtii waa caqabad weyn waana waxyaalaha hadda lagu abuuray inaan aada uga weyneeyo qoondada haweenka doorashadii tan ka horreysay ee dhacda lix iyo tobankii haweenku inkasta oo qabiil ay ku socotay haddana waxaan ku doodeynay in haweenka xaquuqdooda la siiyo oo qabiilka markii saddex ku helo kursi haweenka loo qoondeeyo oo loo calaamideeyo runtii minimumka marka la siiyo boqolkiiba soddon waxaan soo gaarnay meel maaragtay laga duuli karo oo waxaan helnay boqolkiiba labaatan iyo afar hase yeeshee waxay lahayd methodology iyo qaab aan ku raadinaynay oo aan garanaynay sharcigan hadda la baasgareeyey ee dhaafay labada aqal ee madaxweynuhu saxeexay ma cadda doorka haweenku ay ku leeyihiin ee qoondada ay lahaayeen say ku heli lahaayeen kuma cadda way isku diyeen dumarku inay hor istaagaan laakiin dalka rag baa xukuma raggaa waxa ay rabaan baa ka soconaya annagana waxay maaragtay arrintaas hadda noogu muuqataa mid iyo mid bedelinayo inta yara inaan haysanay in aan dib yoon helin oo maaragtay mar walbaba waxaa loo keenaa umudaaro kala duwan waxaa la sheegaa wadamada horumaray waxaa laga hadlaa baarlamaanadeeda waxaas lama lama qabato haddii aan nahay haweenka soomaaliyeed sababtoo ah wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan wadan walba wuxuu leeyahay maaragtay siyaasad gaar ah oo danihiisa iyo cadaaladiisa uu ku dhiso ka bixinay ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay xirmadiisa inaan keenay waxaan aaminsanahay burburkiisii umada maaragtay soomaaliyeed dhibaatada markay ka habsatay dadka keli ah ee u kacay oo waxba ka dhigan badbaadiyey qaranka soomaaliyeed inaan nahay haddii dowladnimo la helay inaan sida soo saaray nahay marka waxaa muuqata in haweenkii aan haba yaraatee hadda aysan caddayn sida ay ku heli lahaayeen ugu yaraan boqolkiiba soddon sababtuna waxa ay tahay awoodbaana lagu maquuliyey golayaashiyaa gudbiyeen madaxweynuhu waa saxiixay laakiin weli waa noo taagan tahayoo waxaan rajaynaynaa in meesha aan joogno meel ka sarraysa aan gaarno sideedana qadiyadda marka lagu dagaalamayo xuquuq maaha wax ku imaanaya hadiyad ee waxay u baahan tahay hadgan inaad usoo jeedo inaad udagaalamto in xuquuqdaada aada dhacsato markaad dalka idinagama figto dowladnimada iyo dhisiheedana idinagama figto inkastoo runtii aan helin xaqa aan leenahay haddana waxaan aaminsanahay haddii aan iskaashano oo haweenku gacmaha isqabsadaan oo ay isbari saaraan in ay heli karaan xaqiiqdooda waayo waxaa soomaali ku mahmahdaa ninkii seexdaasi uu dibdhalay waxaa khadka ku jirta dhinaca magaalada nairobi gabar dhinac suxufiyad ka ah dhinacna sidoo kaleeto waayadan dambe arrimaha dumarka aada uga shaqeysa zuhayba maxamed badqas kusoo dhawow zahre cabdi axmed aada iyo aad ayaan kuu salaamayaa dhanka kale waxaan salaamayaa iyadana maama batula iyo dhammaan inta ku jirta khadkaba aniga tayda midna waa su-aal midna waa aragti aragtida ayaan ku hormaraya aragtidayda waxa ay tahay dib markii loo fiiriyo markii la raadinayo qoondada dumarka iyo hadda in farqi weyn uu dhexeeyo sababto waxaad moodaa waagaasi in aan aada ugu dhaweyn in aan heli karnay qoondadaas laakiin hadda markaad fiiriso waxaad moodaa in dumarkii ay mataqaanaa laga xoog badiyey oo ay isdhigteen taasna waxaan ula jeedaa waxaad arkaysaa dumarkii siyaasadda galay in ayaga laftirkooda ay qeyb ka noqdeen ama ay ku biireen ragga kasoo jeeda qabaa-iladooda haddii ay noqon lahayd aragtiyadooda haddii ay noqon lahayd dagaalka ay iskula jiraan in ay qeyb ka noqdeen marka taas meesha waxaa ka baxday dumarkii laftirkooda noo galay siyaasada noo galay in ayna matelaan tusaale ahaan baahida aniga qabo iyo baahiyaha ee dumarka soomaaliyeed ay qabaan in ay matelaan waana waxa aan ka dooneynay infact in ay sameeyaan oo ay kula doodaan marka waxa ay tahay haddii la yidhaahdo qoondadii dumarka intii la rabay lama heli karo ubaahanyaha waxa ay tahay in dumarka sida maamada ay sheegtaba gacmaha isqabsadaan sababtoo ah qof walba oo rabo inuu wax bedelo waa un in meel uu ka bilaabo laakiin haddii aad sabdatid oo aada dexdid aniga waxaan ma qaban karo oo rag ayaa iga xoog badiyey oo booska waa la iga riixay oo wax ma qaban kara haddii aad tiraahdo meesha waxaa ka baxaaya wixii anaga dumar ahaan aan rabnay anagaana meesha markaas dhigayno meeshay noqotaba tan kaloo jirtana waxay tahay dumarka laftirkooda hankooda ayaa jabay inta kalena wuxuu hankooda ku jabay kuwii naga horeeyeyda waxa weeyaan maysan samaynin mataqaanaa tallaabooyinka aan u baahnayn marka waxaa dhacayso filiyada kale ay ku takhasuseen tusaale ahaan oo ay barteen in ay iskaga dheganaadaan oo ay yidhahdaan tusaale ahaan dhaktar ayaan ahay dhaktar ayaan ku takhasusay dhaktarnimadeeda ayaan joogaya macalin ayaan ahay macalinnimadeyda ayaan joogaya marka waxaa meesha ka baxaya hanka siyaasadeed oo ay rabeen tan kaloo xigta waxay tahay bulshada laftarkeeda oo dumarka riixayo oo aan u ogolayn in ay siiyaan fursad ay kaga mid noqdaan go-aanka gaarista dalkooda iyo dadkoodaba tan kaloo jirtana waxa weeyaan odayaasha laftirkooda odayaasha dhaqanka qabiiladooda ah laftirkooda inay u arkaan dumarka laftirkeeda marka ay dooranayaan ama markay u tagtay tiraahda aniga waxaan rabaa in aad fursadan isiisaan oo baarlamaanka aan idinku matalo ama siyaasadda waxaynu qeybaheeda noqotaba aan idinku matalo in ay u arkaan inay daciif tahay oo aysan wix qaban karin horta taas waa taas su-aasha marka maamo batuule aan weydiinayo waxay tahay iyada iiga xog ogaalsan sababta dumarka markay siyaasadda galaan aan kuwa doonaya laftirkooda maxay ugu milmaan ragga qabiiladooda kasoo jeedo oo siyaasadda isku hayo sideeta looga gudbi karaa waxaan qabaa su-aashaada inaysa su-aal meesha la eg oo ku salaysan dhaliilaha ay gabdhaha siyaasadda loogu jiro ay leeyihiin taasoo jaageyeysiisay ama jaarsiisay inay cod midaysa yeelan waayaan inay dumarnimadii meesha ay ku tageen ay difaaci waayaan inay qabiiladoodii la kala fasaan cudurkan qabiilka horta ma aha gabdhaha oo keli ah hagiyo haweenba iyaga maaragtay wuu jalaafeeyey iyaga maaragtay mala habaabiyey hase yeeshee iyaga laftigooda marka ay maaragtay baarlamaanka joogaan waxay ku masalayeen maahayn oo qabiilka oo keliya waxay ku yimaadeen koosada haweenkay ku yimideen waxay waxay ahayd marka inay firiyaan sidii koosada ay u ilaalin lahaayeen oo inay horumar ku sameeyeen miyga ina dibidac uga imaan lahayn laakiin dhaliishooda way qaateen wayna maaragtay nagala doodeen waana kala hadalnay waana maarata suaalo badan aan ka weydiinay kulley maaragtay waa koreynaa oo garaadkeena iyo aqoonteena iyo maaragtay kul maarata kurbay u socotaa hoos uga socota waayo markii ay jiritay ayaa baraaruji dhacay oo maaragtay gabyo aada u baraarugeen shabay badan ay qabteen dhibaaxildhibaanada ah iyaga oo leewar wixii waana soo dhaafeen saan u daba qabateynaa waxaa la iskugu tegay golaha maxaan tiraahdaa aqalka sare gabdhihii aqalka sare runta aada iyo aad bay u dagaalameen qabta maaragtay hal gabadh ilaa lagu qalday oo ahaa foorumka inaysan buuxinin ayaa lagu qalday oo way saxiixeen war haddaad saxiixdana foorumka waa ku dhex jirtaa laakiin way ka dhex dagaalameen baarlamaanka dhexdiisa waa ka laga edbadiya iyagoo fadhiya ayaa maaragtay la odeeyey hal gabar oo baarlamaanka aqalka sare ay ku jirta oo codkaa ka qayb gashay ma jirin laakiin dhinaca sharciga ayaa loo adeegsaday oo waxaa lagu yihahdee marka haddaad foorumka saxiixdeen inta idin taalaana codka bixiya ama ha bixiyana waxaa la qaadanaya aqlabiyadaa la qaadanaya waxaasoo dhan waa waxyaalo lasin ah oo maaragtay aan baranayno laakiin aada bay runtii gabdhihii u baraarigeen oo ay igu soo jeesteen inay sidii loo qaban lahaa oo looga daba tegi lahaa arrintaas maaragtay looga midoobi lahaa laga laga wada shaqeeyo sidii ayaa la magacaabay oo u dhaqdhaqaaqa arrintaas oo maaragtay ka dooda si loo helo haddana sidii doorashada hore oo kale guddiga cadaaka sare gabdho loo doorto iyo wiilalba ileen rag baa jira iyaga laftigooda jecel xaquuqda haweenka inay taageeraan oo ay maaragtay gacan ka geystaan dadka ismid ma aha rag maaragtay waxaa jira usoo jeeda hataa waagi hore aan arrintan ka shaqeynaya rag badan ayaa nagala qayb galay oo maaragtay codkoodii iyo aqoontoodii iyo waktigoodii la siiyey inbay u guuleysteen gabdhihii xaquuqdooda ay helaan marka su-aasha anigu jawaabtooda waxaan waxaan kaga baxayaa sidii shigilka hirisaa loo falaa oo hadee annaga ayaa maaragtay garan weynay oo qabiil iyo waxaan macno lahayn daba galnay laakiin waxay noo noqon doontaa cashar oo mar dambe waxaan rajeynaya inaysan taasi dhici doonin waa tahay runtii aada balay gabdhi waan waan uga shalaayeen wayna ku baraarugsan yihiin waa tahay bal dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa haddaan siiyo xaliimo oo joogto magaalada kismaayo soo dhawow xaliimo godane aragtidaada nala wadaag magacaagoo saddexana iyo ururkaaga
bismillah alxamdulilahi rabilcaalamiin magacayga waa xaliimo faarax gudane joogto magaalada kismaayo ah madaxa hay-adda s w s o kamid ah civil society-ga soomaaliya aadaan ugu faraxsanahay in maanta ay fadhido butulo gabale oo ah hooyadii qaranka astaan muhiim ana ku leh dalka soomaaliya jacayl badanna loo hayo insha allah waxaan rabaa inaan hal weydiiyo hal su-aalah gudoomiye batulo oo ah isla garanayna macnaha kolley two o sixteenkii xilligan oo kale waxaa bilowday dhaqdhaqaaq loogu ololeynayo gabdhaha aan isticmaalayna miidiyaha ayadoo guddi ay hogaamineyso ay maaragtay runtii ay ku wareegayeen gobolada oo dhan iyo steedyada oo dhan waxa ay xasiliyeen in maaragtay gabdhaha ay yeeshaan kuraas gaar ah oo iyagu ay ku tartamaan ay ay keenaan oo maaragtay orodkii iyo dhibaatadii iyo wixii aan sameyneynay aan ku keenay macnaha in maaragtay iyadu nagu hogaaminayso inay gabdhuhu ay yeeshaan kuraas gaar ay ku tartamaan mid banaanka lasoo dhigay bay ahayd maanta waxaan ognahay inaan ku jirno bishii saddexaad labada kun iyo labaatan iyo kowgana ay tahay doorashadii madaxweynaha ka horna la rabo in maaragtay la helo baarlamaankii aana ka qayb galno oon kootadanadii aana banaanka lasoo dhigo waxaan ognahay in dalka soomaaliya maanta qeybo kamid a koonfurta ay dagaalo ka socdaan in haweenka iyaga naftirkooda qaarkood ay qaxahayaan in maaragtay maalinkaas abaabulka iyo wax walbaba waxaan ognahay inaan rag badan oo saaxiiba aan lahayn oo noo sameeyeen gabdhaha steering committega markaas noo ahaa oo ay hoggaaminaysay batuulo run ahaantii maxaa hadda noo qorshaysan su-aasha aan usoo dhaadhaco maxaa hadda guddoomiye u qorshaysan gabdhaha soomaaliyeed sidee inay maadaama ayna weli isu imaanin oo gabdhihii stejyada meeshooda joogaan oo civil society-ga meeshiisa uu joogo oo gabdhihii maaragtay sanatarinta iyo xildhibaanada ay meeshooda joogaan kulan guud oo la sameeyey oo maaragtay laga sameeyey guddi oo u ol oleeya aysan jirin maanta maxaa qorshe ah oo ku diyaarsan adiga ah hooyadii qaranka adaa gabdhihii qaranka maanta matalaya qaran markii la yihaahdana waxa weeyaan waad og tahay dhammaan sanada waa kuhoos imaanayna maca civil society waa soo koob xalimo ururhawan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaa maanta haddana aa usoo taagan tahay muxuu ahaaye inaad ol oleyso maxaa ku qorshaysan gabdhaha qaxahaya weli ma arkin midiyaha gabdha ka hadlaayo gabdhahaas u hadlaayo ma arkin waxoogaa waxaad moodaa habacsanaan inay nagu jirto marka maxaa noo qorshaysan gaar ah soo koob fadlan xalimo maxaa noo diyaarsan waa ka bax orta ha marka arrintii waa laga wada hadlay waa maaragtay la isbaraarujiyey dhammaan gabdhaha civil society-ga iyo gabdhaha xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka waa la wada shiray waana laysku soo qaaday in dagaalka la kordhiyo kulanka la ballaariyo gabdhaha dowlad goboleedyada ee halgamayaasha laga soo qeybgeliyo oo arrin qadiyad guud maadaama ay tahay ay noqoto qadiyad aan isugu wada tagno oo aynu guddi u maaragtay doorano loo sii hogaamiyo annagana aan la shaqeyno haddii ilaah raali ka noqdo arrintaana insha allahu tacaala waxaan ku ballanay in sida ugu dhaqsada badan loo galo oo ay haweenku ka yeeshaan istaraatiijiyada cad iyo formula ay ku shaqeeyaan si ay u helaan xaqiiqdooda oo aan loo diidfinin sida xisbiyada hadda la rajeynayo inay doorashada ay ka qayb galaan maxaan ka heli karnaa qaabkeen kaga heli karnaa iga laftigooda lala fadhiisto la gorgortamo sharcigan hadda la ansixiyey waxaa la leeyahay waxaa la sameynayaa xeer kale oo gaar ah oo lagu xaqiijin doono xuquuqda haweenka iyada lafteeda haddii rag inbaa soo qorqoraaye mana anfacaya sharcigaas mase annagaa la imaanayna waxay ila tahay ina anagi maaragtay aan ka wada hadalno haddaan nahay haweenka soomaaliyeed gabdhaha sivil society-da iyo gabdhaha hadda baarlamaanka ku jira labada aqalba iyo gabdhaha qurbi joogta iyo gabdhaha activistiyaasha ah in kulan guud oo heer qarana aan wada samaysano qorshaha hadda aan ku kala tagnay saasuu ahaa way dhacaysaa caqabado iyo maaragtay dagaallo iyo waxbay jiraan dalkiina maaragtay ma wada aha dal wada nabad ah sidaa darteed wixii ay keeni karto duruufaha dalka ka jira waa gaar oo hada ummadan la ummadan la wadaagnaa laakiin haddaan nahay haweenka soomaaliyeed inaan methodology iyo la nimaadno istaraatiijiyad aan ku xaqiijin karno xaqiiqdeena kulana xisaabtami karno meesha ay naga jirto oo lama maarmaan u ah in aan ku guulaysano arrintan waa arrin noo taala waana arrin loo baahan yahay inaan ka wada hadalno oo aan qorsho ka samaysano waana ku ballansanahay in arrintaa la sameeyo oo shir guud loo sugiyo waa tahay dhegeysto kale aan siinayaa qadka oo ku jirto magaalada muqdisho soo dhowow walaal magacaagana ku bilow iyo halkaad joogto magacayga waa hidaa axmed daar waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ka mid ah dhalinyarada maamad waxaa rabaa inaan weydiiyo su-aal ah ani inta badan waxaan tegay gobolada soomaaliya inta aniga oo sasinka ku sameynaya haweenka caqabadaha kasoo wajahay deegaanada ay ku leelyihiin iyo guud ahaan gobolada aniga oo inta badan focuska saaraya haweenka aan lixaadkooda u dhamaystirna leeyihiin curyaamaha indhoolayaasha iyo kuwa maaragtay lixaadkooda aan u dhamaystirnayn runtii waxaa jira caqabadooyin fara badan oo haysto dhanka haweenka kuwooda weliba aan lixaadka lahayn ma jira xafiis ama hay-ad oo ururka haweenka qaranka u qaabilsan dadka aan lixaadka lahayn maxaase kaga qorsheysan haweenka soomaaliyeed ee ku dandareysan ee lixaad kala ay ka dandareysa magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada soomaaliya wat waad mahadsan tahay waad maqashaa soomaha gudoomiye waan fahmay waan fahmay hido hooyo aad baad umahadsan tahay concernkaadana waa concern aada iyo aada u qiimo badan oo la xiriira baahida gaarka ah dadka qaba ee dumarka ah ee jooga maxaan ku dhahdaa magaalada muqdisho ama guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan maxaa ururku marka hore uu qorsho asagii u sameeyey oo laleeyahay ka arrintaa maxaase qorsho ah oo aada ugu tala gasheen haweenka dhammaan ku dayacan dalka run ahaantii ururka haweenka qaranka waa urur balaaran oo ka dhisan dalka oo dhan hase yeeshee duruufaha guud ee ummadda ku feeran ama dalka ku feeran ayaa ku feeran waana maaragtay wuxuu ku dhisan yahay qaab oo voluntary ah waxa ugu horeeya oo aan maaragtay u adkeed gareyno ama aan u doodno oo xafiisadeena ugu muhiimsan kamida waa haweenka maaragtay baahiyaha gaarkaa qaba iyo caruurta sidii loo adres gareyn lahaa dhibaatooyinkooda sidii maaragtay loo caawini lahaa sidii wax looga qaban lahaa cidii ay qusaysana maaragtay loola loola xiriiri lahaa marka xafiisdan oo waxaa jira ururka haweenka qaranka uu leeyahay oo layidhaahdo xafiiska xuquuqul insaanka oo ku taxalluqa wax alla wixii maaragtay dhibaatooyina ee haweenka haysta ama ha noqoto baahiyaha gaarka ah ama ha noqoto tacadiyada haweenka loo geysanayo arrintaas maaragta xafiiskaas ayaa u furan waxaa kaloo jira istaraatiijiyad aan rabno haddii ilahay raalli ka noqdo inaan soo saarno sanadka labada labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka oo ka hadlaysa haweenka baahiyaha gaarkaa qaba iyo caruurta maaragtay iyadana saasoo kale ama ku gasha ama dhibaata kasoo gaarta dagaalada ku naasiida ama maaragtay wax maaragtay u baahan markaa degdeg a in loo in loo qabto sidii loo caawini lahaa wax loogu qaban lahaa waxaan wada shaqayn joogta aan la leenahay ururka naarsiga oo isaguna aan xafiisyo xataa ururka dhexda ka siinay maadaama aysan maaragtay imkaaniyaad badan oo ay ugu dhaqdhaqaaqaan xaquuqdooda aysan haysanin inaan u fududeyno oo aan deegaan iyo meel ay ka duulaan iyo meel adireysa aan u sameyno oo aan ku taasilayno inay maaragtay xaqiiqdooda u dagaalamaan haddana waxaan la soconaa ilaa xag inay meel fiican soo gaartay xataa sharcigooda golaha wasiirada iyo golaha shacabka iyo laga baasgareeyey marka wax badan oo maaragtay wax kar oo la saaran karo oo maanta aan dhihi karno intaasoo qarasha ayaa ku baxday ma aha laakiin cilmi baaris iyo mataqaanaa risoojiyo iyo istaraatiijiyadaas oo aan rabno inaan kusoo saarno doorka aan ka qaadan karno arrimahaas ama cidii aan isleenahay waxbay idin kala qaban karto aan ugu bandhigi karno baahiyahooda ayaa yaalo oo aan ku dhex jirnaa waata aad baad umahadsan tahay mudane guddoomiye batuule sheekh axmed gabal khadka telefoonka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dhegeystihii ugu dambeeyey oo nagala qeybgalaysa barnaamijka isla kismaayo joogtaa soo dhowow walaal magacaaga ku bilow marka hadday way ku maqlaysaa guddoomiyihii ururka haweenka qaran batuule sheekh axmed gabal oo barnaamijkan sideedda maarso maanteeto aawadeed marti noogu ah aad baan usalaamayaa saare cabdi axmed iyo guddoomiyaha ururka haweenka ee qaranka tuulo gaballe aniga waxa weeye magacaygu barre garweyne waxaan joogaa magaalada kismaayo marka aan gudagalo su-aasha ay weydiiseen haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaba muuqato isku xidhnaan guud ee isku xidhan yihiin umana abaabulla in ay si wada jir ah hal meel ama maxaaday halkudheg ay wada samaystaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalkaba inay hal maalin maalinta sideeda maarsi la qabanayo oo kale halku hal halkudheg la samaysto ma jiraan haweenku dhaqaalo badan oo haystaan ma jiraan qoondo ay leeyihiin ma jirto cid fangaraynaysa oo badan marka kolley aniga waxay iila muuqataa sideedda maarka sidii loo qaban lahaa ay liidato kolley waa tahay aad baad u mahadsan tahay barre garweyne oo kismaayo naga soo wacday ayay taasi ahayd ugu dambeyntii bal haddaan aniga ku weydiiyo guddoomiye adigoo mahadsan waxaa jirtay qaylo dhaan fara badan in muddo aada u dheer dumarka soomaaliya in ay dirayeen oo ay tirsanayeen xataa in wixii ay u baahnaayeen amaba ay xaqa u lahaayeen siyaasadda aysan ka helin tan iyo markii dowladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya lasoo dhisayay ilaa iyo xataa haddii laga soo bilaabo xilliga carto marka hadda haddana sida ay wax u socdaan way muuqataa marka haddii waddanka qof iyo cod xataa uu noqdo rajada dumarku maxay noqon kartaa ma kulata in gabdho la dooran karo hooy waxaan qabaa rajada dumarku way fiican tahay hadday midoobaan rajada dumarku way hirgelaysaa hadday istaraatiijiyadu yimaadaan rajada dumarku way gaari karaan haddii ay yeeshaan isku kalsoonin iyo wada shaqeyn oo ay xaquuqdooda ku raadsanayaan waayo xaquuqdani ma aha wax adi ay kugu siinaysa hadiyad ma aha ragga laftigooda isma siiyaan qof waliba wuxuu u galaahayda maadaama hadda asxaab la samaynayo dhaqan ahaan ma noqonayso in wiil iyo gabar markala soo shaqaso waan ognahay wiilka lama gabadha lama dooranayo wiilkaa la dooranaya laakiin haddaan ku dagaalano xigga axsaabta oo aan maaragtay xaqiiqdooda axsaabta dhexdeeda uga dagaalano oo kodi barsensiga ugu yaraan aanu xaqiijino inay sida electrology ay kusoo baxayso inaan anigu bujino oo aanu ku sandulayno cid kasta oo rabta inay siyaasadda wax ka noqoto haddaysan nagu gacansiinaynin in ay maaragtay anaga garab laga helaynin oo aanan xisbigooda ka mid noqonaynin waxaan qabaa in laga miro dhalin karo dumarka soomaaliyeed waa dumar wanaagsan waa dumar caqli badan waa dumar geersiyin ah waa dumar waxtar badan dalkana runtii inta iyagu ay geliyeen iyo intay u maaragtay halgameen iyo intay badbaadiyeen ayaa maanta nool sidaa darteed inay ka haraan ma aha siyaasadda ma aha inay mataqaana halgankooda qareejiyaan waa inay ku baraariyaan ma jiro qof adduunyada qof jacayl gaara u qaba qof waliba laakiin dadku waxay isku jecel yihiin danahooda inay meelmariyaan oo ay ku midoobaan oo ay la yimaadaan istaraatiijiyadda iyo dantooda guud oo ay rabaan inay xaqooda kusoo dhacsadaan hadday dumarku marka soomaaliyeed istaagaan mowqif wada qaataan cid xaqiri kartaa iyo cid qaadan kartaa doorkooda ma jirto marka waxaa noogu filan tusaale waxyaalaha aan soo marnay muddadii halganka lagu jiro ilaa carta ilaa waqtiga hadda lasoo gaaray marba xaalad ayaa dalka kasoo socotay marba heer ayay gaaraysay maaragtay kaalinta haweenku laakiin maanta gabdhaha soomaaliyeed aad ba aqoontooda u sarreysaa aad baa garaadkooda iyo aragnimooda u sarreeya waana qabaan inay gaari karaan meesha ay rabaan haddii igu dheydaan aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya barnaamijkan ood marti muddo dheer iigu ahayd dhegeystayaal badanna ay qadka muddo kugu hayeen oon kugu weydiina su-aala waad mahadsan tahay aad baan umahadsantaha waana ku faraxsanahay aad baan isaga mahad celinaya farsa gaara aad nasiiseen anagoo dhan aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha ururka haweenka batuule sheekh axmed gaballe oo barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahayd waxaana sidoo kaleeta aan u mahad celinayaa dhegeystayaashii qadadka teleefoonada meelo kala gedisan uga qayb qaatay barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo